أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون إلهي سبحانه وتعالى kitaabka qur-aanka ah wuxuu ku yidhi liyuxaqa alxaqa xaqa inuu sugo oo shayga xaqaa xaqnimadiisa uu caddeeyo wayubdila albaadila baadilkana uu buriyo ayaa ilaahay doonayay wey walow kariha almujrimuun dadka mujrimiinta ee dembiilayaalkaahu arrintaa haba kahdeen oo ha dhibsadeene ilaahay sidaa ayuu doonayaa kolka xaqa caddaynta la caddeeyaahi waajib weeye sida ayaddaasay inoo caddayday kaashada ay kahanayaan dadka ahlu baadilkaahi in loo aabo yeelana ma bannaana oo xaqa caddayntiisa laga cabsado waayo oo haddii sidaa la yeelo waa la lumayaaho diinta islaamka ayaa laga baadiyoobayaa haddiise xaqa la caddeeyo ruuxa xaqa caddeeya wuxuu noqonayaa ruux ilaahiisa ku kalsoon oo ilaahay ku xidhan ayuu noqonayaa aayaddan kalena ilaahay wuxuu ku yidhi walaa talbisu alxaqa bilbaadili wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqa baadilka ha ku qasinina oo wa taktumu alxaqa xaqa aada qaridaan wa antum taclamuuna adikoo garanaya xaqa iyo baadilka in la ysku qaso lama ogolo waayo haddii xaq iyo baadil kitaabo ay iskula qoran yihiin la qoro waa la baadiyaysanayaa xaqi inuu qarsoomo ayaa ka dhalanaya taasina xaaraam weeye aayadaha qur-aanka ee xaqiya baadilka in la kala caddeeyo sheegayaahi aad iyo aad ayay maarata u fara badan yihiin axaadiistuna nabigu sala allahu calayhi wasalama uu sheegayna iyaduna sidaasoo kale ayay xaqaya baadilka in la kala caddeeyo ay maaragtay ummadda u faree wuxuuna yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama man ra'aa ruuxa arka oo minkum dadkiina muslimiinta ka mida munkaran munkar arka falyuqayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo oo munkarka ha baabi'iyo fain lam yastadix hadduuna awoodin inuu gacanta ku baabi'iyo fa bilisaanihi carabka ha ku baabi'iyo afka wax kaga sheego fain lam yastadix hadduuna awoodin inuu carabka wax kaga sheego fa biqalbihi qalbigiisa ha ka baabi'iyo isagu ha kahdo ajir ha hele wadalika adcafu liimaani taasina waa imaan midda ugu tabar daran xadiiskaasna imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku weriyey kolka waxaa la doonayaa shayga munkarka ah ee shareecada islaamka ka soo horjeeda ama ha ahaado qoraal la qoray ama ha ahaado shay kaloo la samaynaye in gacanta lagu baabi'iyo oo hadduu maaragtay alaab caadiya yahayna la burburiyo la baabi'iyo hadduu yahay sidii wax la qoray oo kale oo kutubo baadil ku yaallo la qoray sida kutubta wahaabiyadoon ka hadli doonno baadilku uu ku yaallo in la gubo oo la kala rifo oo la googooyo ayaa maaragta la doonayaa haddii taa la kari waayo oo awood loo waayo in gacanta wax looga qabto in afka laga hadlo oo baadilnimadeeda la caddeeyo oo meel walba layska taago ummadda looga digo haddii taa la kari waayo ilaahay ducufnimadaa dadka muslimiinta kuma qabte allaha ka badbaadiyo daciifnimadaas ummadda eh in maaragtay waa daciifnimo eh qalbiga in laga kahdo taasina waa midda iimaan ugu daciifsan waxaa kasii fiican munkarka in gacanta lagu baabi'iyo ama afka lagu baabi'iyo taa ayaa maarata ka wanaag badan taa inaad awooddo waa ka fiican kolka maadaama xaqiya baadilka kala caddayntiisu ay waajib ay tahay maadaama munkarka in la baabi'iyaah ay waajib tahay maadaama macruufka shareecada islaamka waxa ku macruufka in la caddeeyaah ay waajib tahay ayna jirto fikrad munkarka munkaryada ugu weyn ah baadilka baadilyada ugu weyn ah oo wahaabiye la yidhaah dadna ay fidinayaan oo dunida muslimka dhexdeeda ay ku fidinayaan gaar ahaan meeshan soomaaliya ee aynu joogno ee xilka gaar uu naga sii saaran yahay ummaddeeda haddii la baadiyeeyo ay dad fikraddaa ay ku fidinayaan fikraddaasuna sidaa ay maaragtay dembigeedu uu weyn yahay oo dembigeedu uu weyn yahay oo aad uu xun yahay ilaa waxaa weeye caqiidada oo la fasahaadiyo weeyaane caqiidada oo la fasahaadiyaana dunuubta kale ayadaa ka weyni badan oo kasii xumaan badan imaamu shaafici baa wuxuu arkay nin bidciya kolkaasuu yidhi ninkaanu caqiida u qaad xaraf oo ka mid a ilaahay in lagula kulmo waxay ka xun tahay oo ka liidataa dunuubta buuraha tihaama ku yaalla oo dunuub ah dunuub la-eg buuraha tihaama ku yaalla dhulka la yidhaah in ruuxu isagoo sameeye ilaahay uu la kulmo waxaa ka sii dembi badan oo ka sii xumaan badan caqiidada bidcinimada ah baadilka inuu kula kulmo marka maadaama caqiidada wahaabigu ay ta wahaabiyadu ay tahay caqiida aad u liidata oo faasid ah oo qur-aanka ilaahay iyo xadiiska nabiga kasoo horjeeda oo caqiidada muslimiinta kasoo horjeeda oo baadilnimadeeda iyo munkarnimadeedu ay cad tahay una tiro kitaab wax ay ku magacaabeen oo yar oo usuulu halaase ay ku magacaabeen uu jiro baadilla uu ka buuxo aayado qur-aan iyo waxyaalo kalena ay meesha hore uga qoreen si ay dadka muslimiinta ugu dagaan oy ugu qadaacaan ujeeddada rasmigaa hore ay tahay aayadahaas ay ku gaari rabeen oo aayadahaas ay ku gaari rabeen inay dadka muslimiintaa dagaan meesha ugu dambaydana ay ku taallo usuulu halaasaha afar qaacido ama afar arkaan ah ama afar usuul ah arkaan iyo qaacidooyin qawaacid iyo arkaan iyo usuul intaasu wa isku mide afartaas qaacidona ay dhahaan alqawaacid alarbac afar qaacido weeye oo loogu tala galay fii tamyiisi lmuslimi min almushriki muslim iyo mushrik in lagu kala saaro oo ruuxii afartaas la yimaada ay u yaqaanaan oo afartaas maarata rumeeya oo ku dhaqmoo caqiideeya sida ay tahay muslim ay u yaqaanaan iyo muwaxid dadka inta kalena mushrik iyo mushrikiin ay u yaqaanaan ilaahay wax la wadaajiyo gaalaa ay u yaqaanaan arkaanul islaam kasta haddaad la timaadna aanay kaa yeelayn ayna yidhaahaan mararka qaarkood markay madbacaynayaan arbacu qawaacididdiin afar usuul diinta weeye oo diintay usuul u tahay tumayisu bayna almu'miniin waalmushrikiin mu'miniin iyo mushrikiin aan ku kala saarayno kala saarayda ay saa yidhaahaan kuwaa ruuxii laga helo wahaabiyadu ay u yaqaanaan dad mu'miniin oo muwaxidiina dadkan afartaas haysanna mushrikiin gaalo oo kaafiriina ay u yaqaanaan dhiiggooda iyo maalkoodana ay bannaysanayaan lana og yahay diinta islaamku inay leedahay arkaan shan ah oo arkaanulislaam la yidhaah ama qawaacidulislaam la yidhaah ama usuululislaam la yidhaah tirarka islaamka ee shanta ah arkaan tiir tiirar ama qawaacid tiirar ama usuul saldhigyaal diinta islaamku ay ku dul dhisan tahay oo haddii la waayo diinta islaamku ay dumaydo haddii la helona diinta islaamku ay dhismaydo looguna tala galay markii intaa maaragtay diinta islaamka lagu soo lagu sugayey in muslimiinta iyo mushrikiinta lagu kala saaro ayaguna ay samaysteen afartaas inta arkaanta islaamka shanta ahayd qoraan afartan ay ku hoos gambiyeen ay sameeyaan oo ay leeyihiin gaalada iyo muslimka ku kala aqoonsayna ay afartan leeyihiin arkaanul islaam kasta hadduu la yimaadna aynan muslimnimadiisa iyo wanaaggiisa midna ictiraafayn oo la og yahay maxamed cabdilwahaab dadkau dhiigooda banaysta jasiira alcarabiya inay muslimiintii culamadii islaamka hogaaminayday oo dawladdii islaamka oo khilaafa alcuhmaaniya alislaamiya hoos imaanayay inay ahaayeen la og yahay haddana sidii ay ku dhaqmaan kuwa wahaabiyada maadaama usuushaa ama arkaantaa ama qawaaciddaa afartaa oo ay jirto ee wahaabiyo sida ay u hirgelsheen oy u buunbuuniyaan oy ugu dhaqmaan baadilna ay tahay afartaas asal oy sameeyeen oo qur-aanka ilaahay ay baadil ku tahay waxaan caawa halkaan samaynaynaa ibdaalu ibdaalu ibdaaluusuuli alarbaca afartii asal duminteeda allatii buniyat alfikratu alwahaabiyatu fikradda wahaabiyadaa lagu dul dhisay calayhaa korkeeda diinta islaamka arkaanul islaam sida loogu dul dhisay oy ugu dul dhisantoo kale afartan qaacido ama afartan arkaana ama afartan asal oo wahaabyadu ay ku dul dhisan tahay oo ruuxi laga helo ay muumin muwaxid oo muslim u yaqaanaan kii laga waayana mushrik u yaqaanaan afartaas ayaan waxaan caddaynaynaa afartuba baadil inay tahay oo aanay maaragtay diinta islaamka waafaqsanayn oy qur-aanka kasoo horjeedo ayaan caddaynaynaa waxaan marka hore sheegaynaa afarta asal asalka koobaad waxaa weeye ama rugniga koobaad in cabdulwahaab wuxuu yi inuu yidhi waxaad ogaataa gaaladii hore ee nebi moxamed la dagaalamay waxay ahaayeen kuwa mu'miniina oo muwaxidiin ah oo qiraya tawxiidurubuubiye ayay qirayeen sidaa usuulu salaasa wuu ku leeyahay kashfu shubahaadna wuu ku odhanayaa kolka wuxuu yidhi tawxiidurubuubiya rabbi inuu keligii yahay qirayeen arrintaas iyadaana islaamka kuma aanay gelin waayo oo waxaa ka maqnaay tawxiidul uluuhiya oo ilaahay oo cibaadada lagu gooni yeelo ah ayaa ka maqnaayo ilaahay keligii inuu cibaadada leeyahay ayaynan rumaysnayn arrintaa uu sameeyeyna oo asalkaas koobaadu waxay ku dul dhisan tahay in moxamed cabdilwahaab marka hore tawxiidka saddex qaybood uu u qaybiyey oo ah tawxiid urubuubiya iyo tawxiid aluluuhiya iyo tawxiidu sifaati walasmaa ayuu maarata u qaybiyey kolka wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ah oo ay ugu horreeyeen dadkii jasiira alcarabiya jooga muslimiintii saldhiggii islaamka dhex joogay ah inay iyaguna sidaas oo kale yihiin oo tawxiidurubuubiya noocaa la yidhaha kaliya ee hetaan mushrikiintii hore gaalada hore lamid yihiin halkaa ayuu hadalka dhigay rugnigii koobaad kaasuu ahay rugnigii labaad ama asalkii labaad ama qaacidadii labaad wuxuu yidhi gaaladii hore ilaahyo badan ayay rumeeyeen wayna caabudeen markaasay yidhaaheen buu yidhi maa dacownaahum watawajahnaahum maa dacownaahum watawajahnaahum ilaa lidalabi alqurbati washafaaca ayay yidhaaheen buu yidhi marka gaaladaas ilaahyada badanoo mutacadidkaa caabudayday ayaa muslimiintu inay la mid yihiin ayuu ka dhigay oo sheekh cabdulqaadir iyo sheekh axmed badawi iyo culimada lamid ah ay caabudaan sidaa ayuu ka dhigaya in cabdilwahaab rugniga saddexaad ee arkaanta wahaabyada in cabdilwahaab wuxuu ka dhigay nebi moxamed wuxuu u yimaada buu yidhi dad gaalo ah oo cibaadooyin kala duwan sameeyo ilaahyo kala duwan caabuda oo qaar bisha caabudo oo qaar dayaxa caabudo oo qaar dhagaxda caabudo oo qaar malaa'ig caabudo oo qaar jinna caabudo oo qaar bawax caabudo oo qaar wax kala caabudo dhagax qaar iska caabudo ayaa nabigu u yimaaday faqaatalahum rasuulullahi waa la dagaalay sal alay slam walam yufariq baynahum kalamana saarino qaarna kama aalin qaarna lama dagaalino kulli dagaal saf ka mariyey sidaa oo kale dadkan dunida muslimka jooga oo jasiira carabiya ugu horeyday ayaa in cabdilwahaab ka dhigo waa gaalo dagaalaana saf ka maraynaahu yidhi waana ka bilaabayo jasiira carabiya meel dhexdeeda ka bilaabay oo dhiigooda ku baraysta oo la og yahay oo taariikhda ku qoran rugniga saddexaad ama asalka saddexaad ama kaasuu ahay kii afraad asalkii afraad ama rugnigii afraad ama qaacidadii afraad wuxuu yidhi dadkii markuu mushrikiin gaalaha ka dhiga muslimiinta ahayuu yidhi wa mushrikuu zamaanina zamankeena gaalada joogtaahi oo ilaahay ilaahyada kale la wadaajiday aqaadu shirkan ayagaa ka gaalnimo adag oo ka gaalnimo ka kan min almushrikiina alawaliina gaaladii hore iyagaaba kasii xun buu yidhi oo gaaladii horeaba ka fiican buu yidhi dadkaan muslimaan nahalo mushrikiinta afartaas arkaanta ah ayaa in cabdilwahaab uu samaysta wey waxaan marka samaynayaa kitaabka ilaahay ayaan ku burinayaa afarta arkaanta ah moxamed cabdilwahaab oo wahaabyadu ay rumaysantahay rugnigii koobaad ay ka bilaabeen in gaaladii hore ay ahaayeen kuwa mu'miniina muwaxidiina oo tawxiidurubiya rumaysan waxaa in cabdilwahaab uu dadka ku qaldayay aayado qur'aan oo ay ka mid tahay walain sa'altahum man khalaqahum layaquluna allah yaa idin abuure haddaad weydiido alla abuure bay odhanayeen walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda eri dhul yaa abuure haddaad weydiido layaquuluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim ilaaha cajiiska ah oo awoodda leh oo cilmiga badan leh ayaa abuuray ayay maaragtay odhanayeen ayuu maaragtay aayadahaas ayuu maaragtay soo qaatay kolka aayadaha qiritaankaa ay dheheen allahu yaa abuuray ayuu wuxuu ka dhigay wax iqraar saxa ah oo tawxiid rubuubiye ah oo iimaan ah ayuu maaragtay ka dhigay wey marka taas ayaa marka koowaad waxaan leeyahay qalad weeyi oo qur-aankii oo uu beeniyey in cabdilwahaab uu ka leexday weeyi waayo oo allaana abuuro ama cirkiga dhulka abuuray ereyada lamidu hay qireen horta iqraartaasu sax maaha oo ilaahay baa aayada markuu maaragtay aayado kamida aayadahaas u ay sheegeen oo qul man biyadihi malakuutu kulli shayin wahuwa yujiiru walaa yujaaru caleyh in kuntum taclamuun sayaquuluuna allah sidaa markay yidhaaheen qul fa anaa tuscaruun yacni maaragtay yaa maamul kale hoo koonkaan lahoo shay walbaba maarata maamulaya allah markay yidhaaheen markii la weydiiyey arrintaas ayaa koonkaan maarata haysta allah kolkii ay maarata yidhaaheen ayaa maarata alle wuxuu yidhi bal ataynaahum bilxaqi baan ula nimid wa inahum lakaadibuun been bay ku sheegayaan iqraartaas ay qireen ee run maaha iqraarta in cabdilwahaab uu sugay oo gaalada u sugay allaa beeniyey runtii maahan baa alla yidhi kolka wax ilaahay beeniyey a in cabdilwahaab gaaladii u sugayaa marka waa nin ilaahay iyo qur-aankiisaba damereeye weeye in cabdilwahaab in la raacaana ma banaana aayaddan kalena ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu khalaqnaakum falawlaa tusadiquuna annagaa idin abuuraya miyaydan rumaynayna marka ma rumaynaydin weeye wax rumayno ma ay jirto weeyaan oo waa la inkiraya ma aadan rumaynin baa laleeyahay marka inaan walain sa'alta man khalaqahum layaquuluna yaa idin abuura hadii layidhaha allaana abuurada ay leeyihin run inayna ahayn oo aanay sidqi wax runa ahayn ayaa alla aayaddaa ku caddeeyey in cabdilwahaabna rumay ahayd buu leeyahay ilaahayna run ma ahayn buu leeyahay marka mar haddii in cabdilwahaab ilaahay qur-aankiisa ka hor yimid oo ilaahay uu ka hor yimid hadalkiisu waxaa weeye war finish oon waxba ka jirin weeyo la tuurayo oo diinta islaamku ay tuuraydo ayaa hadalkiisu noqonaya aayaddan kale iqraarta ay gaaladu qireen marka alla ka hadlaya wuxuu yidhi am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun war cirkiga dhulka miyay abuureen am am khuliquu min hayri shayin am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun ma shay la-aan baa la abuuray mase cirkiga dhulka iyagu abuureen mase ilaahay baa abuuray bal laa yuuqinuuna yaqiinin maayaan weeyo alla inuu abuuray yaqiin uma haystaan marka allah ceriga dhul abuurada wax yaqiina iyo wax ruma iyo ma maaha ee waa been ayuu ilaahay u leeyahy run maaha yaqiinna maaha ee been weeye ayaa ilaahay yidhi wey kolka wax ilaahay gaaladii ku beeniye markay sheegteen oo alle inta sheegay inay sheegteen haddana waa been yidhi ayaa in cabdilwahaab sugayaa marka nin ilaahay dabamareeye weeye nin ilaahay dabamareye in laga haraa waa waajib gaalada yaa iimaan laheed marka maarata in cabdilwahaab uu leeyahay iimaanku waa shayga qalbiga dega weeye oo caqiidada weeye marka inaanay iimaan lahayn ayaa ilaahay caddeeyey waxaa kaloo ilaahay caddaynayaa inaa maarata iqraartoodu aanay tawxiid lahayn labaduba aayad aanay tawxiid ahayn labaduba aayaddan bay ku cad yihiin boo allah yidhi wamaa yu'minu aktaruhum ayaga badidoodu ma rumaynayaan billaahi allah ilaa wahum mushrikuuna xaal ay ilahay wax la wadaajayaan mooyaane marka iimaankaasu iqraarti wey wamaa yu'minu aktaruhum ay laa yaqacu iqraaruhum iqraartoodu dhici maayo ilaa fii bacdi shirki waqti ay ilaahay wax la wadaajintiisa ku sugan yihiin mooyaane marka inaan iimaan jirin oo aan tawxiid jirin oo ay mushrikiin yihiin oo iqraarta ayagoo mushrikiin ka dhacday ayaa alla caddaynaya haddaan sii burino aayaduhu way fara badan yihiin tawxiidu rubuubiyada gaaladaa maxamed cabdilwahaab odhanayo iyo wahaabiyada hadda ka dambayda oo meelahan joogtaaba ay odhanayaan aada arrin u bursan weeye oo diinta islaamka kufri lagu kufriyey gaala tawxiidu rubuubiye leh waayo oo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay tallaahi ilaah baan ku dhaaranay inay qiyaamada dhihi doonaan gaaladu ayagoo la hadlaya waxay caabudoona alla la wadaajiyeen in kunnaa ilaah baan ku dhaaranay in kunnaa anagu lafii dalaalin mubiinin baadicad baan ku sugnayn adduunyada intaan joogna bay dhihi doonaan gaaladu markay qiyaamo tagaan id nusawiiku markaan idinla simi jirna adinka wixi ay alla la wadaaji jireen bay la hadlayaan birabbilcaalamiin markaan idinla simi jiray baadi baan ku sugnayn wamaa adallanaa ila almujrimuun waxaan mujrimiin nama lumin kolka waxay aayaddaa ay ku caddaynayaan shirki fi rububiya taswiya wa shirki fi rububiya rabbinimada inay alla wax ula simi jireen o alla wax ula wadaajin jireen ayaa aayaddaas alla ku caddaynaya in cabdilwahaab iyo wahaabyada kaleo raacsanna waxay odhanayaan tawxiid rubuubiyay lahaayeen marka hadalkoodu takdiibun lilqur'aani ilkariimi qur-aanka sharafta leh ee la beeniyo wey aayaddan kale alle wuxuu ku yidhi waidaa dakarta rabbaka fi qur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuuran haddaad rabbigaadu inuu keligii iyo qur-aanka ku sheegto wallow calaa adbaarihim xaggooda dambey u jeesanayaan nufuuran iyagoo baxsanayo carar ah oo way ka cararayaan kolka dad rabbi waa keligii marka nebigu yidhaha inay ka carari jireen ilaahay uu sheegay ayaa moxamed cabdulwahaabo wahaabiye soo saaray iyo wahaabiyada hadda raacsanba ay waxay usuulu salaase iyo kuwa lamida ay noogu soo qorayaan in maaragtay tawxiid rubuubiye inay lahaayeen marka taasina waa qur-aankiioo la beensho aayaddan kale alle wuxuu ku yidhi waqad kafaruu bima jaa'akum min alxaqi yukrijuuna rasuula waiyaakum an tu'minuu billaahi rabbikum xaqi idin yimid bay ku kufriyeen rasuulka iyo adinka muslimiinta ayay magaalada maka ka bixinayeen inaad maaragtay an tu'minuu billahi rabbikum allah rabbigiina inaad rumaydeen aayaddan kale alle wuxuu ku yidhi aladiina ukrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah dadka mu'miniinta inay yihiin dadka magaaladoodii laga soo saarayo guryahoodii allahu rabbunaa inay dheheen mooyaane wax kaloo lagu soo saarana ma jiraano dembiya taasina haddee dembi dadka guryahooda looga dhiyo arrintaasi maaha allahu rabbuna marka rab rabbigeen allaha rabbigeen ahaan allaha rabbigooda inay nabi moxamed iyo asxaabtiisu allaha rabbigood ah inay rumeeyeen allahu ayaa rabbunaa ah inay yidhaaheen awgeed kufaartii nabiga iyo mu'miniinta maka uga soo haajiriday ayaa tawxiidu rubuubiya lahoo rabbi midayday ayaa moxamed cabdilwahaab iyo wahaabiya odhanayaan taasina waa qalab diinta islaamka laga galay iyo takdiibun lilqur'aani ilkariimi qur-aankoo la beeniye wey kolka ayadahaasoo dhan ayaa moxamed cabdilwahaab iyo wahaabiyaduba ay beeninayaan wey marka arrintaasi waa arrin si aad iyo aada u liidata wey bal waxaan ba aragnaaba in maaragtay nimanka wahaabiye la yidhaah iyo kufaar quraysh inay isku mid yihiin ayaan aragnaa kufaar quraysh allahu rabbunaa ayay diideen rabbigeenu alle weeye kuwaana allahu rabbunaa marka ruux uu yidhaaho oo ilaahay maarata oo kuxusi tago ugu dugri tego war bidco weeye faraha ka qaado iska daa ayay odhanayaan marka sidii kufaar qurayshba ay u diidi jireen allahu rabbunaa oo nabiga mu'miniinta ay ugu diideen ayaa wahaabiya allahu rabbuna haddaa tira waa bidco ka odhanayaan kolka allahu rabbuna allah rabbigeen ah hadday bidco noqoto waxa diin toosan oo fiican oo sunnaa noqaahe xaggee yaalliin oo laga helaya ma allah rabbigeenaa bidco noqonayda marka waxaa weeye qaladaadka noocaas oo kale ah kufaarti shabaha ayay weliba ku dhawaaqayaan wey marka way iska caddahay inaanay dad diin ilaahay u aaba yeelaya ama islaamka doonaya inayna wahaabiyo ahayn way caddahay wey aayaddan kale ilaahay wuxuu ku yidhi allahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin allah rabbigiin iyo rabbigii aabayaalkiina idka horeeyeyba ah fakadabuuhu way beeniyeen ba alay kufaarta hore oo tawxiidu rubuubiyay lahaayeen wahaabiyadu ay odhanayaan in cabdilwahaab ugu horeeyo ee haddii la yidhaah war allah rabbigiina waxay beeni jireen an yakuuna allahu rabbahum in alla rabbigood ahaado ayay maarata beeni jireen wey marka dad in rabbigood uu alla ahaado beeniyey aa tawxiidu rubuubiyalada moxamed cabdilwahaab odhanayo iyo wahaabiyada raacday waa beenin kitaabka qur-aanka oo ilaahay soo dejiyay wahaabiya beeniday wey aayaddan kale ayaa maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku odhanayaa qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yawmayni watajcaluuna lahu andaadan dalika rabu lcaalamiin ma waxaad ku kufrinaydiin ilaaha maaragtay ardada abuuray fii yawmayni laba maalmood abuuray watajcaluuna lahu andaadan waxyaal lamida miyaad u yeelaydaan dalika rabulcaalamiin weeyaan rabulcaalamiin weeye allahaasi kolka inay allaha rabulcaalamiina ay maaragtay wax la simi jireen ayaa maaragtay halkaas ilaahay subxana watacala ku caddaynaya marka rabbi dad wax la simi jiro alla qur-aan ku caddeeyey ayaa tawxiidu rubuubiyalada wahaabiya ay odhanaya iyaduna maaragtay been kale oo diinta islaamka looga soo horjeeda wey ayadu aad bay u fara badan yihiin inaanay maaragtay aanay maaragtay aanay tawxiidu rubuubiyo gaaladu aanay maaragtay aanay lahayn aayadahaas aad iyo aad ayay maaragtay u fara badan yihiin wey waxaa kamid a gaaladii hore gaal ilaahay qur-aan ku sheegay oo isagu rabbinimo sheegtay marka kuwa rabbinimo iyagu sheega jiray oo weliba haddana kuwo kale waxaa kamid ahay arbaabun mutafariquun lahaa jiray maarata arbaabun mutafariquun kuwa lahaa jiray arbaabun mutafariquun rabbiyaal ayaddii baan ishaarayey rabbiyaal kala duduwan kuwa lahaa jiray ayaa kamid ahaa jiray marka in kuwa rabbi rabbinimo sheega jiray iyo kuwa rabbiyaal kala duduwan lahaa jiray intaba ay kamid ahaayeen ayaa qur-aanku caddaynaya kolka gaaladii hore ayaa maarata dadkan muslimiinta ah maaragtay ay la mid yihiin oo gaalada hore tawxiidu rubuubiye laheed hadalkaas marka qalad cad weeye oo maarata aan meesha ku jirin weeye aayaddan alle wuxuu ku yidhi alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbihi an aataahu llahu lmulka id qaala ibraahimu rabbiya aladii yuxyi wa yumiid war maxaa tari ka dhaa buu yidhi nabi ibraahim gaal ka hor yimid rabbigey waa midka wax nooleeya wax dile qaala ana uxyi wa umiitu anigu waxwaan wax waan nooleeyaa bu waxna waan dilaa buu yidhi marka wax dilidii wax nooleyn bay sheega jireeno waxyaalihii rabbinimaday sheega jireen kolka gaalada tawxiid rububiye laheed xa- halkaa ayaa maarata maxaa cabdilwahaab uu qalad maarata uu ku noqday weeye oo arrintaas arrin maarata aad iyo aad u qalada weeye tawxiid rububiya inayna gaala lahayn aayadaha caddaynaya aad iyo aad ayay maaragtay ay u fara badan yihiin weeye marka arrintii oranayday oo wahaabiyadu ay oranayday ee ay- ay maarata dhihi jirtay ee gaalada tawxiid rububiye laheed oo dadkan muslimiintaan tawxiid rububiya iyaguna leeyihiin tawxiid rububiyana laguma islaamo arrintaas iyadaah maarata arrin oo qalada weeye oo ruknigii koobaad ee wahaabiyada halkaa ayuu maarata ku buray oo maarata ku baaba'ay weeye aayado intaa ka sii badan oo sii duminaya oo sii baabi'inayana qur'aanka ayay ku jiraan weeye bal qur'aankao dhan ayaaba maarata arrintan iyada ah duminaya oo baabi'inaya middan kale oo wahaabiyadu ay oranayaan tawxiidku saddex buu u qaybsamaa oo tawxiid rububiyo iyo tawxiid uluhiya iyo tawxiid sifaati walasmaa ayaa u qaybsamayaa weeye horta waxaanu oranaynaa allahu ismu daad weeye arabuna waa ismi maaragtay ee ismu sifa maaragta weeye sifaadka iyo asmaada kalena ayaguna sidaas oo kale ayay noqonayaanoo waa kuwa oo sifaad u ah ilaah allah ayay maaragtay sifaad ay u yihiin weeye marka wax eh, kulli waa asmaada ilaahay weeye in wax loo kala qaybiyo tawxiid rububiya tawxiid uluhiya tawxiid sifaat walasmaa qayba saddexa wax loo kala qaybiyaa meesha sooma geli karaan meesha tawxiid rububiya tawxiid uluhiya ay u kala qaybiyeen waxa weeye allahu iyo arabbu adaa nooma kala duuna waayo daalikum kiinaasu allahu rabbukum weeye ayaa maarata alla odhanayaa weeye marka al- eh, billaahi rabbikum ayaa haddana alla- allaha rabbigiina ayaa odhanaya rabbuna rabbigeenu allah weeye mubtadaya qabar bay isu yihiin haddana marka waxaa weeye alla iyo rabbi waxaa weeye wax isku mida weeyaane wax kala duwan ma aha ruux rabbi beenshaa allah ma rumayn ruuxa allah beenshaana rabbi ma rumayn waayo oo waa laba magac oo ilaahay leeyahay wax laba qaybood laga kala dhigo oo maaragtay waxaa weeye ee, la kala duduwaaye meesha wax ku jiraba ma ay ahan weeye haddii hadda aan odhan lahayn kala qaybintaa maba ogolaanayne kala qaybintii bal kala qaybiya tawxiid ruuya tawxiid uluhiyada aad u kala qaybideen garanay yacni maaragtay annagoo wahaabiyada bal inaan la hadalno burno doonayna si kale maaragtay arrintaa ku ogolaan mayne haddaan balninaa bal maaragtay keena haddaan maaragtay aan nidhaaho ee, warkaa ay dheheen gaalada tawxiid ruuya laheed tawxiid uluhiyana ka maqnaay tawxiid uluhiya waa ilaahay keligii in la caabudo ay dheheen hadda annaga rabbi oo la qiraano nagaa maqno baan haysanaa gaaladu maba haysana waaba ka maqnaaday Eh, ilaahay inuu cibaadada keligii leeyahay nagaa maqno waan haysanaa kolka waxay wahaabiyo gaalo nooga dhigeen oo gaalada ay noogu shabaheen waaba waxaan meeshaba ku jirin wey kolka eber weeye arrintaa ayada qaacidadii labaad ama ruknigii labaad ay sameeyeen oo gaaladii hore ilaahyo badan rumeeyey caabuday markay caabudeen kadibna haa ulaa'i shufcaa'una cindallah waa kuwa alla agtiisa nooga shafeecaa yidhi muslimiintuna gaalo weeye ay dheheenoo taas oo kale ayay la mid yihiin weliba in cabdulwahaab uu yidhi ashyaa inta sameeyey uu yidhi tawasulka iyo ou shirki ku magacaabay uuna yidhi waxaa u daliila wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaa u maaratay waxay caabudayaan alla ka sokay waxaan luri karin waxna ka anfaci karin uu yidhi weliba u daliilshay arrintaasi arrin maaragtay qalada weeye waayo oo tawasulka cibaado maaha laka sokay wax kale la caabudo meehe waa shay qur-aanku baneeyeyo wa kaanuu min qabli yasbicuuna cala aladiina kafaruu intaa nabigaba lasoo bixin uuna dhalan ayaa maaragtay qoladii hore ay gargaarku dalbi jireen ay ku tawasuli jireen nabiga markay gaalada la dagaalamayaan ayaa ilaahay yidhi iyo nabigoon dhalan in lagu tawasulo ayaa alla qur-aanka ku jidiyey inay banaantaana uu sheegay xadiiskii xadiisulmaha ahaay oo sunanu tirmadi ku yaalna isaguna tawasul bidaati bidaati in maaragtay nabiga daatadiisa xataa lagu tawasulay ayuu ku cadyahay weeye kuwa kaloo ayaguna tawasul oo adilo kalaa ayaguna way badan yihiin wey marka shay shareecada islaamku banayday ayaa in cabdilwahaab ku qaldamay oo cibaado ilaahay keyrkii la caabudo uu ku tilmaamay weeye marka sidii uu qur-aanka dhanba usoo beensho u qaldamay ayaa tanu ay lamid tahay weeye kolka gaaladii hore ilaahyo kala duwan inay caabudayeen ay jirtay ilaahyo kala duwan inay rumeeyeen ay jirtay ayna caabudeen Eh, kuwa ayaga ah horta ayagu way kufriyeen wey Eh, waxaa weeye mar hadday ilaahyo kala duwanna rumeeyeen waa aaliho dheheen oo haa ulaa aalihatuna ilaahyadina way ay dhihi jireen Eh, ayna caabudeen gaalay noqdeen mar hadday gaalo noqdeenna cab lagu gaaloobay yacni maaragtay eh, wax lagu gaaloobay dad gaalooday